wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay maanta daahfurtay tobabarka macalimiinta qaranka oo muddo soddon cishaha soconaya macalimiinta qaadanaya tobabarka ayaa waxaa dhowaan lagu soo kala xushay imtixaan ay u fadhiisteen kuwaasoo qaar ka mid ah kusoo baxay imtixaanaadka qaranka xogayaha joogtada ahi ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maxamed cali ayaa waxa uu ka warbixiyey tobabarka maanta u bilowday macalimiinta cusub ay sanadkii labaad qaadatay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan aad ugu faraxsannahay mar kale inaan sanadkii labaad furno tababarkii macalimiinta qaranka oo dufcaddii labaad ah oo runtii soo maray sida uu agaasimaha sheegay nidaamkii xulitaanka macalimiinta ama nidaamkii qaadashada macalimiinta oo si cadaalad ah lagu soo xulay oo dokumentkooda lasoo hubiyey oo maaragta diyaar u ah inay wax ka dhigaan dugsiyada dalka ujeeddada ugu weyn oo macalimiinta loo qoray oo saddexdii kunoo hore saddexdan kun iyo macalimiin kaleo hore u qornaa oo ayagana jiray ka shaqaynaya gobollada iyo gobolka banaadirba in la kordhiyo